garoonka kubadda cagta waamey magaalada kismaayo waxaa si habsame looga socdo tartanka ciyaaraha horkoowaad ee jubbaland kaasoo ay ka qaybgalayaan ilaa lix kooxood oo kala duwan kooxaha ka qaybgalaya tartanka waxaa ka mid ah dekedaha j b c j c c i dowladda hoose kasimo iyo kooxda kubadda cagta somgool dhammaan lixdaasi kooxood ayaa mid walba waxay doonaysaa ku guulaysiga horyaalka maadaama sanadkan kooxda horyaalka qaada lagu abaalmarin doono safar ay ku gaarayaan deegaanada puntland halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan kooxda ku guulaysata horyaalka deegaanada puntland wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland waxa ay dib u furtay toddobaadkan horyaalka heerka koowaad ee jubbaland gaar ahaan wareegiisa labaad ee saaraga haddaba agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland cabdulaahi axmed cabdulaahi ayaa kelmad bogaadin ah iyo dhiirgelin u jeediyey ciyaartoyda waxaana uu sidoo kale ka warbixiyey tartanka ciyaaraha jubbaland iyo weliba habsama socodkiisa ka wasaarad ahaan waxaa sharaf inoo ah inaannu mar kasto aanu qayb ka ahaano horumarka sboortiska iyo iyo dhiirigelinta dhallinyarada runtii waan ku faraxsannaha inaannu galabta ka soo qayb galno ciyaartan oo ay garabkayga taagan yihiin xiriirkii kubadda cagta soomaaliyeed iyo xiriir kubadda cagta jubbaland oo aanu ku wada nahay aan ka wada tirsannahay bahda sboortiska ayna qayb ka yihiin runtii waxaan rajaynaya insha allahu tacaala wareegan labaad intuu socda in si qurux badan iyo iyo is-arag qurux badan inuu halkan ka dhaco oo annaguna aan mar kasta garab taagan nahay aad iyo aad baa umahadsantihiin